Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Sodma ayaa waxa ay magaalada Muqdisho kula wareegtay laba gaari oo Toyota Hilux ah oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan howlgelinta xarunta qaran ee hawlgallada gurmadka degdega ah. Gaadiidkan ayaa laga soo iibiyay mashruuca SCRB oo uu maalgeliyo Bangiga Adduunka. Maareeyaha xarunta qaranka ee hawlgallada gurmadka degdega ah, Xasan Cabdulqaadir Ciise ayaa ka warbixiyay gaadiidkan.
Waxaan maanta halkan kula wareegnay laba gaari oo ah Hilux oo ah gaarida loo yaqaano qooqanta oo laba shirleyda oo laba kun labaatan iyo saddex ah hay-adda maarinta masiibooyinka ay kala wareegtay kambanigii gawaaridan keenay waa gawaaridan waxaa laga soo iibiyey mashruuca loo yaqaano s r p ama somali crisis program somali crisis program project oo bangiga adduunka uu maalgeliyey oo wasaaradda maaliyaddana ay fududeysay iibkeeda xarunta qaran ee gurmadka degdega ayaanu kula wareegnay maanta bangiga adduunka waan uga mahad celinaynaa maalgelintan wasaaradda maaliyadda hay-adda maalinta masiibooyinka waxay si rasmi ula wareegtay gabarida maanta halkaas ayaanu ku caddaynayna mahadsantiin gaadiidkan ayaa door ka qaadan doona adeegyada gurmadka degdega ah oo ay baahi u qabtay hay-adda sodma